beeralaydan ku waraabta kanaalka cali shoobar ayaa qoys ka muujiyay hagaajinta kanaalkaasi oo la sheegay in hay-adda faw ay la wareegtay hagaajinteeda iyadoo loo saaray gudiyo iyo ururo loogu talagalay hagaajintaasi balse aysan jirin wax kasoo naascadaaday tuulada banaaneey oo laba kilomitir u jirta dhanka waqooyi magaalada jowhar gudoomiye ku-xigeenka maxamed ismaaciil xuseen ayaa ka warbixiyey xaalada beeralayda iyo xoolaha intaba
gudiyo deer hadda waxaa lagu joogaya deertii lasoo dhaafay ayay howlka bilaabeen hadda gu-ay nagu qabteen ilaa iyo hadda wax hadda nasiisa aan ku hayna malaha gudi deer beriis hadda waa la duugduugi kanaalkana waxaa malaynaya hay-adda faw ayaa wax ka qabatay ilaa iyo haddana hadda waxa hadda aan dan aan ka dhex aragnay kanaalkaas ilaa iyo hadda wax dan aan ka dhex aragna ma jirtaba oo hadda beeraleyda danteeda ee maba ka dhex argan kanaalka waa la qodayaa la leeyahay buunta waa la dhisaa la leeyahay kanaalka ilaa iyo haddaba beeraaley ilaa iyo xoolaha dadka beeraha ilaa hadda wax dan oo gaar oo kanaalkaas beeraaleydaas u qabtay ma jirto ilaa iyo tuulada dadka degan ilaahay ma soo birsana rag gudi ah ku shaqaa wadadaydaas anaga shaqa kuma leyn laakiin waa la sahaystaayo wax wax xor laga ma laha hadday kanaalkaas beeraaleyda ay lacagteeda ay geshinaysi ilaa xor u ahayd toban iyo shan beri ilaa iyo labaatan beri camal ay kanaalka dhangaas laga xirnaa jiray hadda gu iyo beer kanaalkaas hal xaba lagama xabo beeraaleyda iyo xoolaha iyo dadka waa u baahan yihin kanaalka waxaan lagu hayna malo nasiisa wallahi hadduu ilaahi hadduu roob keenin cusub weyni bii keenin hadda wax nasiisa aan ku hayna malaha waxaan isu weynaa allaan isu weynaa waxba loo keeno maya aniga hadda kanaalka kira dheere waaba hadda kanaalkaas waxaan ku tashanay beeraaleyda wad kanaalka waa duugan yahay laakiin beeraaleyda waxay ku tashatay danteeda iyadaa ka fikirto matooray saaranay kan matoorna ma ku saarmaayo biyna ma ku jiraan kuwii biyaha soconayna waa xiran yihiin hadda ilaa hadda qaabka ay xiran ilaa hadda waxaan ka shaqaalan karna maaha wuxuuna intaasi ku daray inay sugayaan roobabkii xilliga guga oo aysan fare ku haynin biyo lagu soo daayo kanaalkaasi maadaama ay weli lagu maadaama weli lagu wareejinin beeralayda wallahi guddiga naftikooda waxaa malaynaya iyaga naftikooda beeray ku leeyihiin degaan ee waaye waxay iika ka arki anaka kama arkin iikan iikan warka sugayna hadda iyaga naftikooda qaab hadda ay noo soo dhigaan oo kanaalka qabadda haysato ay soo hordhigaan malaha laakiin anagane masifaaleyn oo dadka iyadoo beeraaleyna leeyihiin hadday iga baahan yihin waa baahana anaan wax qaban sheegna malabo iyagaa laga mas-uulahay wadda beeraaleyda maanta waa iska dan dan baftaanskarasidiyo beerahada biyaa iska soo koobay awood weyn oo hadda ay kanaalka ay booble ay ku saarata ma hayso laakiin ila kastoo tabartiisa kii shan liter kusoo shubto kii toban liter ku shubto kaasaaba saac saac beer laaga waraawayba hadda oo yar danta oo beeraaleyda hadda laga dhex arku hayaa ma ku jiraan wax biyo e asiga ma lagu soo deeyey
maya matoor waa matooraa saaran nin kastoo kiisaan cilmi hayso maya hubigaa laga soo jiidaa matooraa saaran nin kastoo tabartiisa waa maaye kooxoo oo kileer kal oo biyo laga soo jiidaayo ma aha waa ugu soo shidaa tabartaada toban saac shan saac nin kastoo wixii awoodiis shan saac saa qoraabsanaa beertiisa inta cadaadiis ay tahay sidoo kalena waxa uu sheegay inay beeralayda lahayn awood badan oo ay matooro ku saartaan kanaalada kale ee ka agdhow tuuladaasi marka laga reebo dad yar oo awoodo beeralaydan ayaa sanadihii ugu dambeeyey ay saameyn ku yeelatay fatahaada iyo ayax ayaa hadda ka cabsi qabo in kanaalada qaarkood aysan biyo ka sugaynin oo ay sugayaan roobabka xilliga guga oo bishan dhexdeeda ay beeralaydu arki jireen iyo dhammaadkeedaba in ay da-aan islamarkaana haatan u fadhiya in roobabkaasi xilliga guga ay wax ku beeran doonaan